dan kadib munaasabadan ama press conferencegan waxaanu u qabanay inaan kaga hadalo saddex qodob oo khuseeya shirarka ama talada qaran ee soomaaliyeed ee ka socota muqdisho ama xamar waxaanu marka concernkaanu ka qabnaa ama aanu maxay ahaydeen muujinaynaana wuxuu yahay ko international community-ga oo arrintan hogaaminaya ama ka shaqaynayay ama muddo badan ba howlaha soomaaliyeed ku jiray waxaan xusuusinaynaa waxaana soo gaadhaya inuu jiro culays four ponty five in wax dib loogu qaybiyo ah inay international community-gu arrintaas ay wadaan ama wax u eg ama wax u eg oo aan ka tagsanay four ponty five waxaan marka xusuusinaynaa international community-ga dhowr arrimood arrinta koowaad waxay tahay waxaan xusuusinaynaa qodobka boqol soddon iyo sideed ee dastuurka dowladda federaalka ah oo caddaynaya ama sheegaya in heshiiskii garowe principal two uu vaarir yahay oo ahaa four pointy five inaan dib loogu noqon doonin maanta kadib oo diisankan hadda lagu jiraa wixii ka dambeeya inaan dib loogu noqon doonin waan xusuusinaynaa qodobkaas waa muhiim waa qodob dastuuriya waa qaanuuni waa heshiis waa heshiis soomaaliyeed waa dastuurkii federaalka ee soomaaliyeed lama xoorin lama tuurin waa kafaalirkaa shaqaynaya hadda qodobkaa waan xusuusinaynaa sidaa laajirigeed waxaana ka codsanaynaa inay dhexdhexaad ka ahaadaan arrintaa dadka annagana matelaya haddaan puntland nahana aanay culays ku saarin four pointy five waayo mandate uma haystaan waxaana kaloo xusuusinayaa shacabka puntland afti baa laga qaaday aftidii laga qaaday waxay noqotay inaanay four pointy five dib ugu noqonaynin waxna kula qaybsan doonin maxay ahaydeen soomaaliya
waxyaalaha ka socda xamar laga wada hadlayo mustaqbalka soomaaliyeed sidii mudanihii u horreeyey uu sheegay inagu dawlad baanu nahay dawladda puntland haddaanu nahayna waxaanu go-aansanay four pointy five inaana wax ku qaybsan dambe soomaaliyana horey bay ugu heshiisayo shirarkii garowe iyo lagu qabanayey bayba ahayd inaan four point five dambe wax lagu qaybsan iyo dadku deegaan iyo gobollo wax lagu qaybsado waxaan u sheegaynaa international community-ga ama dadka arrimaha soomaaliya daneeya iyo isku taxallujiya inagu haddaanu puntland nahay inaanay nagu dirqiyin inaanu four point five wax ku qaybsano dadka shacabkaa reer puntland waxaan u sheegaynaa waa sax inay abdheyt ahaadaan meeshay wax marayaan waa inay la socdaan meeshay wax marayaan ilaa iyo hadda intaan anoo ka warhayno waxa weeye haddaad tihin shacabka reer puntland four pointy five waa diidnay inaan wax ku qaybsanno dowlad iyo shacabba waynu isku raacnay wararka hadda soo baxaya waxa weeye in wafdigeeni xamar joogay ee madaxweynuhu hogaaminayey baragshar lagu hayo international community uu ku hayo laleeyahay four pointy five kii ogolaada waa inaad la socotaan halkaasaa wax marayaan waxaa laga hadlaya waa masiirkiini waa masiirka carruurtiina soomaalina weliba degmo waa leeyahay qabiil aan degmo lahayna ma jirto qof aan degmo lahaynna ma jirto marka qof weliba ha aamino degmooyinkiisa iyo dhulkiisa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan filayaa murtidii shirkan jaraa-id in wadanayaashii iga horeeyey ay si fiican u faahfaahiyeen anigu waxaan kusoo koobayaa waxaana xasuusinayaa shacabka iyo xukuumadda iyo dhammaan reer puntland iyo weliba dadka kale oo ay ka dhexayso talada labada kun iyo lix iyo tobanka in shacabka puntland uu tala soo jeediyey in la shiriyey inuu go-aamo gaaray wax go-aamadaas ka duwanna uusan aqbali doonin in sidoo kale kalfadhigii hadda xirmay baarlamaanka puntland ajendaha uu ku darsaday arrimaha hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka isla markaasna uu go-aamo dastuuriya ka soo saaray iyadoo marar badan la isku qabtay marar badan tuhun la kala galay laakiin go-aamadii u dambeeyey waxaa ka mid ahaa in xukuumadda mandate loo siiyey inay ka qayb gasho barnaamijka hiigsiga labada kun iyo lix iyo tobanka bishardi iyadoo tixgelinaysa tala soo jeedintii shacabka reer puntland ee oo aan soo qaadi karin wax ka baxsan taladii iyo shirarkii go-aamadii ka soo baxay sidoo kale inaysan puntland qeyb ka noqon doonin barnaamijkii la oran jiray four pointy five ama afar dhibic shan oo dhibka badan soomaaliya ay ka tirsatay dad badanna loogu lagu gabood falay inaan dib dambe loogu laaban doonin iyadoo marar badan lagu heshiiyey sida dastuurka ku qoran garowa principles inaan mar dambe wax lagu qaybsan doonin saa darteed inaan shacabka puntland iyo reer puntland aysan qeyb ka noqon doonin wax qaybsiga four pointy five haddii dib loo soo celiyo sidoo kale waxaa ka mid ahaa in in doorasha dhacdo labada kun iyo sababto marar badan shaki baa la geliyaa doorasha ma dhacaysa ma lagu darsanayaa ma waxa masaasaa loo samaynayaa iyadana labada kun iyo lix iyo tobanka puntland waxaa ka go-an in doorasha ay dhacdo wax ku darsiya aysan jirin marka xasuusin madaxda ugu horeeya madaxweynuhu oo shaqada weyn haya oo ku sugan magaalada muqdisho oo ka qaybgeliya barnaamijkaas shirarka looga tashanayo waxay ka baxsan talooyinkii reer puntland talooyinkii baarlamaanka talooyinkii in ay kula soo laabtaan golayaasha dowladda dibna la isugu soo laabto ayaan ku boorinaynaa
shacabka soomaaliyeed dhibaatooyin badan iyo hagaardaamooyin badan buu ugeystay shacabka soomaaliyeed waa kala qoqobay shacabka soomaaliyeed qeyb buu wuxuu uga dhigay inay dhahaan waa bonty five arrintaas iyadaana noo haddaan nahay xildhibaanada puntland annagoo ku hadlayna afka shacabka puntland waxaan u aragnaa inuu yahay qaab khaldan oo soomaalida xaqeeda lagu duusiinayo waxaan madaxweynaha puntland xusuusinayaa waxa uu ahaa waagii ra-iisul wasaarihii ku-meel gaarka ah dowladda federaalka isagaa raggii roob maafka sameeyey ka jooga raggii roob maafka sameeyey waxay go-aan ku gaareen in dowladda soo socota aan four bonty five xildhibaanadeeda lagu soo xili doonin in dalka la gaarsiin doono dowladda soo socota laga rabo inay dastuurka hilgariso in dowladda soo socota ay one man one four dalka gaarsiiso waxaan u aragnaa inay halkaas dowladdii ay kaalinteedii gabtay dalkii waxa weeye aysan dastuurkii hirgelin one man one fourna ay dalka gaarsiin hadda waxaana soo gaaraya inay dowladdii saas aheyd oo lagula ballantii inay ka baxday puntlandna ay bareeshar garaynayso iyadoo adeegsanaysa beesha caalamka in four bonty five mar labaad lasoo qaato madaxweynaha puntland waxaan leeyahay madaxweyne waagaa ra-iisul wasaaraha aheyd baa saxiixday haddana adoo madaxweyneha ha yeelin in four bonty five laba kun iyo lix iyo toban wax lagu soo doorto taas waxaa weeye madaxweynaha puntland baa leeyahay xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay mudana madaxweyne afar sanoo khasaadhay baa shacabka soomaaliyeed aada hagardaamo u geysatay waad isku dirdha xasuuqyaha ka geysatay meelaha qeybteeda waxaan leeyahay mudana madaxweyne annagu four bonty five yeeli mayno waa calaacashaasoo tima ka soo baxeen waxa weeye shacabka soomaaliyeed qaadan mayaan waa in deegaamada wax lagu soo doortaa xildhibaanada waa in deegaamo lagu soo doortaa shacabka soomaaliyeedna afar sanoo dambe ka khasaari maysid mar labaadna kororsi lagaa yeeli mayo four bonty five-na lagaa yeeli mayo waxaa nasiib darro ah dowladda hadda joogta dalka gudaheedaa lagu soo doorta in la dhaho waxa weeye istanbul shirar ha loo aado nasiib darro soomaaliya qabsatay mar labaad baan u aragnaa waa in shirka istanbul lagu qabanayo lagu qabtaa magaalooyinka soomaaliyeed oo hadda deegaano badan ay nabad ka yihiin haddaan puntland lagu qabanen garowa lagu qabanen gaalkacyo lagu qabanen booso lagu qabanen dhahar lagu qabanen waa in lagu qabtaa kismaayo waa in lagu qabtaa baydhabo waa in lagu qabtaa meelaha kaloo nabadda ah istanbul shirarka ka dhacayo beesha caalamka ay wado waxaan u aragnaa arrin foolxumo ah oo soomaaliya aan u wanaagsanayn shirka dibadda lala aadayana annagu waa kasoo horjeednaa waa in shirka gudaha lagu qabtaa waxaan rabaa inaan halkaan baaq uga soo jeediyo dowladda somalilan walaalaha iyo waqooyi dhul puntland leeday kusoo xadgudubtay waxaan u aragnaa arrintaas inay rabto inay dagaalkii sokeeyo soo celiso soomaalida xataa libaax kaasi jeeda laysuma soo jeediyo ama libaax kaa hurda laysuma kiciyo puntland soomaali weyn bay ku jeedaa midnimadeeda ilaalinaysaa maaha inaad idinku waxa weeye aada hagardaamooyin a u geysataan waxa weeye puntlandna ha isu soo jeedinina georgiya waxa aa wadaan